maalintii shalay roobaba xooggan ayaa waxay ka da'een degmada caabuddwaaq oo ka tirsan gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya roobkan mahiigaanka ay ka da'ay qeybo ka mid ah gobolka galgaduud ayaa dhanka kale waxaa ka dhashay khasaaro dhimishiyo dhaawac ah kadib markii halkaasi biriq ku dhacday biriqda ayaa ku dhacday suuq adhiga ee magaalada caabudwaaq waxaana ka dhashay dhimashada hal ruux iyo dhaawac saddex ruux oo kale gadoomiyaha degmada caabudwaaq axmed diiri ayaa faahfaahin ka bixiyey biriqda ku dhacday magaalada iyo waxyaabaha ka dhashay waxaa imaaday roob dabaylo wato aada u xoog badan waxyar kadibna waxaana soo gaaray war ka sheegaya in meel barxadka oo siiga dheera la yidhaahdo khaasatan qayb suuqa ariga la yidhaahdo oo ay dad ku ganacsan jireen ay ku dhacday bahashaasi biriqda ay ku dhacday inta haddeertaan soo gaartay hal gabar ayaa meeshaasi ku dhimatay ilaaha u naxariisto saddex qof oo kaleetana xaaladooda hadda way soo kabsanaysaa laakiin xaalad marka hore kooma ayay galeen marka saasaa wax u dhaceen biriqdan ku dhacday magaalada cabadwaq ayaa imaanaysa iyadoo guud ahaan dalka uu ka curtay roobka xilliga guuga